بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay ghaswata tabuuk waxaan darsigeenna ugu dambeeyey soo noqodkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo laabtay tabuuka madiine markuu soo gaarayna in istiqbaal loo sameeyey oo dadka muslimiinta ahaa ay soo dhoweeyeen rag iyo dumar iyo carruurba inay nebiga soo dhoweeyeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadda markii masjidka uu yimid oo madiino ku soo noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa dadkii mutakhalifiinta ahaa oo munaafiqiinta ahaayee haray cudurdaaray la imaan doonaan oo aanan horay loo idnin inay baaqdaan cudurdaar ayay la imaanayaan waxaa kaloo markii ay cudur daartaan la cudur daaran doono dad kale oo ayagu sheegan doono inaysan wax cudurdaara lahayn nebigay u imaanayaan waan ka harnay bay leey khaswadaas wax cudurdaaro aan lahaynna ma ayan jirin oo runta iska sheegay marka kuwii munaafiqiinta ahaa oo cudurdaarka beenta sheegay wixii ay muujisteen unbuu nebigu u qaaday calayhi salaatu wasalaam oo ka aqbalay waxay qarsanaayeenna ilaahay buu maaragtay subxaanahu wa tacaala isaga caalamu sirri wa aqfa ah allah buu u wakiishay subxaanahu wa tacaala marka dadkaas ayagu wax cudurdaara aanan sheeganin inay iskood u hareenna sheegay saddex nin oo ka mid ah ayaa oo dadka mukhlisiinta oo saadiqiinta ka mid ah ayuu shiikhu nooga warrami doonaa waa saddexda nin oo kacb bin maalik iyo muraarat bnu rabiic iyo hilaal ibnu umaya saddexdaas rasuulka ilaahayo wax cudurdaarahoo aan lahayn ma jirta bay leeyihiin runtay iska sheegayaan markaasaa ayaga cuquubo lagu soo rogi oon arki doonna insha allahu tacaala la leeyahay arrinkiinna ilaahay baa loo dibdhigay ilaa allah ou xukumo u kaadiya baa la arrintooda dib baa loo dhigay dadka muslimiintana waxaa la amray oo reer madiinoo idil dadkaas inay gooyaan oo aanan lala hadlin arrintaas ayay ilaa afartan maalmood ku jireen oo cid kasta kulligeed dadkii ay yaqiineen oo maaragtay ahaa asdiqada ay ahaayeen oo asxaabta ay ahaayeen ay yacni wejiyo kale la yeesheen ay doorsoomeen oo isbedeleen maxaa yeelay nebiga amar bixiyey oo la yidhi dadkaas saddexdaa nin yaan lala hadlin saxaabadana amarkii bay qaateen cid la hadasha bay waayeen markaasaa dhulkii ku ciriiriyoomay afartan maalmood markay saa ahaayeen oo dhibkaa ay ku jireen baa haddana nebigu wuxuu amray inay dumarkooda xataa ay ka fogaadaan oo mucaamala zawjiya iyo jimaac inuusan dhex marin toban maalmood bay sidaa ku jireen kontonkaa maalmood markay dhammaatay ayaa ilaahay towbadooda soo dejiyey subxaana wa tacaala oo rabbi subxaana wa tacaala fii suurati tawba inuu rabbi ka towba aqbalay ayuu rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka ku soo dejiye oo ku sheegay markaasaa muslimiintii wada bishaaraysteen farax darteed ayaguna markaas ay sadaqaad iyo waxay bixin kareen ay bixiyeen arrimahaas ayaan arki doonnaa oo darsigeenna maaragtay caawa ku saabsan yahay qaybta ugu horrayso almukhallafuuna kuwii la reebay oo ghaswadii ka haray waa kuwaa weeyaan cunwaankaasu u caqida musanifka wuxuu musanifku leeyahay raximahu llaahu wajaaa almutakallifuuna wajaaa waxaa yimid almutakhallifuuna kuwii haray oo min almunaafiqiina munaafiqiintii ka mid ah oo ghaswadii ka haray kuwaasoo yactadiruuna cudur daaranayo wayaxlifuuna dhaaranayo oo nebiga inta u yimaadeen ay cudurdaar beena u sheegteen dhaarna way ku akideen ay ku dhaaranayaan beentaas ay sheegayaan ay ku dhaaranayaan faqabila nebiga wuu aqbalay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi calaaniyatahum wuxuu ka aqbalay waxay muujisteen waxay daahirsadeen calaaniya la yidhaahdaa bannaanka waxay soo dhigteen wuu ka aqbalay wawakala saraa'irahum sirtoodana wuxuu u wakiisho u tala saartay ila allaahi ila allaahi caza wajal allah buu sirtoodana maaragtay waxay qarsanayeen oo uurka ku qarsanayeen ilaah buu u tafiidiyey oo u wakiisho ilaah baa idin garanaya buu yidhi laakiin daahirka waxay muujisteen yaa laga aqbalay diinteenna islaamkuna sidaasay qabtaa qofka daahirkaas waxa uu muujisto in lagula mucaamalooda ama waxa qalbiga ku jiro ilaahay umbaa ka warqabo nalama amrin annaga waxa qalbiga ku jiro inaan baarbaarno oon soo faaqidno nalama weydiin wey wajaaa marka waxaa yimid markii munaafiqiintaasi cudurdaarkooda uu ka aqbalay nebiga calayhi salaatu wasalaam wajaaa waxaa nebiga u yimid alaaatun saddex oo min almu'miniina dadka mu'miniinta ka mid ah mu'miniintii asaadiqiina runta sheegay oo iimaankooda ka run sheegay dadkaas baa nebiga u yimid saddex nin ayaa u yimaadeen oo muminiinta ka mid ah kaanuu saddexdaasi waxay ahaayeen qad takhallafuu canhu nebiga kuwa ka haray oo tabuuka aanan u raacin ayay ahaayeen wa hum saddexdaa nin waxa weeyaan kacab bnu maalikin saxaabiga kacab bnu maalik la yidhaahdo wa muraarata bnu rabiic saxaabiga muraarata bnu rabiic la yidhaahdo wa hilaal ibnu umaya saxaabiga hilaal ibnu umaya la yidhaahdo radia allaahu canhum saddexdaas ayay ahaayeen dadka mutakhalifiinta ahaa oo mu'miniintaoo saadiqiinta ah oo nebigana u yimid fa sadaquu runtay sheegeen inaysan wax cudurdaara lahayn ayay maaragtay sheegeen walam yactadiruu mana ayan cudurdaaranin oo cudurdaar beena siday munaafiqiinta u cudurdaarteen beenta u sheegeenu ma ayan sheegin waxay runta iska sheegeen wax cudurdaaroo aan lahayn ma jirto markaannu ka haraynay danaheenna adduunyada unbaan ku harnay bay yidhahdeen fa amarahum marka nebigu wuxuu faray salawaatu ullaahi wasalaamuh calayhi an yantadiruu inay sugtaan xataa yaqdiya allaahu ilaa uu rabbi ka xukumo fiihim ay fii amrihim wa shanihim xaalkooda ilaa ilaahay uu ka xukumo inay joogaanoo sugaan ayuu maaragta nebigu faray marka arrinkooda dib loo dhigay wey towbadoodii dib baa loo dhigay maadaama idinka jihaad fii sabiili illaah oo nebigu istinfaar caama uu sameeyoo yidhi yaan la harin oo intaas isticdaad iyo diyaargarow dadku ay hayeen dadkiinna ka baaqday inaad towba leedihiinoo rabbigiinna aqbalayo iyo inaadnan towbo lahayn arrinkiinna dib baa loo dhigi ilaa ilaahay oo xukumo subxaanahu wa tacaala waa midda allah uu leeyahy fi suurati tawba wa aakharuuna murjowna liamri illaah ima yucadibuhum wa ima yatuubu calayhim wallahu caliimun xakiim aayaddaasi weeye rabbi uu leeyahay kuwo kale ayaa jiro amarkooda ilaahay loogu dibdhigay inuu hadduu doono uu ka towba aqbalo iyo hadduu cadaabayaba ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala arrintooda nebiga ilaahay buu u tala saartay oo u dibdhigay ilaa la xukumo weeyaan intay marka sugidda ku jireen wa amara almuslimiina muslimiintii wuxuu faray nebiyulaahi moxamed anlaa yukallimuuhum inayan la hadlin saddexdaa nin muslimiinta madiino joogtaa inaanan marna lala sheekaysan waxna lagu darsan inuun kalaam loo furin ayuu nebigu amray muslimiintii sidii bay muslimiintu yeeleenoo waa ay fuliyeen amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam cid la hadashay waayeen markaasaa fatahayara lahum waxaa isbedelay oo doorsoomay dadkaa saddexdaasi annaasu dadkiibaa doorsoomay dadkaanba dadka yaqiineenba ma aha haddii magaaladaanoo dhan ood shalay aad maaragta ku noolaydoo dadkeedii la mucaamaloon jirto cid kula hadlaysa aanan jirin ummaddiio dhanba isbadeshay baad arkaysaa ummaddiio dhan baa ka isbadeshay weeyaan wa tanakkarat lahum alardu dhulkiina midaan la aqoonin buu u noqday oo kale magaalo ayan aqoonin camal dad yimid ayay la mid noqdeen weyan ardadiina magaaladiiba magaaladoodiiba maba ahaba waaba isbadeshaybu wadaaqat calayhim anfusuhum wadaaqat waxaa cidhiiriyoontay calayhim ayaga dushooda anfusuhum naftoodii baa cidhiiriyoontay markay cid la hadlaan waayaan masaajidkii bay soo gelayaan cid wax ku darsanaysa male suuqii bay joogaan cid wax ku darsanaysa male jiiraankii la hadli maayaan markaasaa naftoodii cidhiiri ay gashay weyaan wa adlamat calayhim addunya adduunkii baaba ku mugdiyoobayba adduunkii yani maarata waasaca ahaa baaba mugdi la noqdayba iftiinkii iyo nuurkiiba looma jeedaba laanna amarkii nabigaa la wada qaatay ee dadkii saxaabadii ay fuliyeen weeyaan falammaa tamma markuu dhammaystirmay calaa daalika arrintaas xaalkaa dushiisa ayagoo ku sugan oo ciriirigaa ku jiraahi markay dhammaystirmatay arbacuuna yowman afartan maalmood markay dhammaystirmatay yow amarahum nebiga wuxuu faray aydan haddana wuxuu faray awal waxay ahayd yaan lala hadlin bay ahayd haddana wuxuu faray anlaa yaqrabuu inaynan u dhowaanin nisaa'ahum xaasaskoodii inayan u dhowaanin waxaa la yidhi sidoo kale dumarkiinnana mucaamalo zawjiya oo jimaaciya yuusan idin dhex marin ha u dhowaaninaba saddexdoodii la amray wey xataa idaa tamma markii uu dhammaystirmay hamsuuna yowman kontan maalmood markay dhammaystirmatay ayuu anzala allaahu allah uu soo dejiyey towbatahum in saddexdaas saxaabi laga towba aqbalay yuu rabbi towbadoodii soo dejiyey fa qaala markaasuu rabbi wuxuu yidhi wacala alaaai aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu ina allah huwa atawaab raxiim aayaddaas fi suuratu tawba ku jirto ayaa markaas soo degtay yacni wacala alaaati aladiina wa taaba allaahu alla uu ka towba aqbalay cala alaaati saddexdii alladiina saddexdii khullifuu amarkooda dib loo dhigay marka khullifuudan waxa weeye waa amarkooda dibdhigiisii la dibdhigayo ilallaahi casa wajalla loogu dibdhigay weeyaan ee ma ahan kahariddii ay tabuuka ka hareen looma jeedo marka wacala alaaati aladiina khullifuu ay khullifuu amrahum ila allahi casa wajal amarkoodii dib loo dhigay oo ilaahay loogu dibdhigayna rabbi waa ka towba aqbalay xataa idaa daaqat yani markii ay ciriiriyoontay calayhim ayaga ay ku ciriiriyoontay alardu dhulka waasaca ahaa dhulka uu ku ciriiriyoomay bimaa raxubad maca ruxbihaa ardada waasacnimadeedii ayadoo dhulkii waasaca ahaaba ciriiri ku noqday wadaaqat calayhim waxaa dushooda ku ciriiriyoontay anfusuhum naftoodiina ciriiri bay gashay markay cid la hadasho ay waayeen wadannuu markaase waxay maleeyeen allaa malja'a oo ay yaqiiniyeen wey allaa malja'a makaanu duman iyo magangal iyo meel lagu badbaadaahi inaysan mawjuudun ahayn min allaahi alla xaggiisa laga badbaado inaynan haysanin ilaa ilaahi alla oo loo orda mooye yacni ila alfiraaru ila allahi casa wajal alla in la aada mooye meel kale u furan ayay waayeen oo lagu badbaado uma markaasuu taaba calayhim allah ku soo noqdayoo towbadii ka aqbalay liyatuubuu ay liyastaqiimuu bitowbatihim si ay towbadooda u daa'imaanoo ugu toosnaadaan ayuu rabbi uga towba aqbalay subxaanahu watacaala weyaan ina allaha alle huwa isaga attawaabu allihii towba aqbal badan ah alraxiimu naxariis badan waa asaga wey allah baa towbada aqbalo oo ka aqbalo wahuwa aladii yaqbalu towbata can cibaadih addoommadiisa isagaa towbada rabbi ka aqbalo waana alla raxiim ahoo naxariis badan marka uu towbada ka aqbalaya weyaan markii saddexdaa nin towbadoodii ay soo degtay fa farixa almuslimuuna muslimiintii dhammaantood way ku farxeen arrintaasi wastabshara almukhallafuuna kuwii arrinkooda dib loo dhigayna way bishaaraysteen oo saddexdii saxaabi ah markaasaa fa bushiruu loo bishaareeyey oo muslimiintii ay u bishaareeyeen wa abshiruu ayaguna way bishaaraysteen wajaazuu way bixiyeen oo way abaalmariyeen dadkii bishaarada u soo sheegay yacni kacbi maalig oo kaleeto markii bishaaradiisii aayadda ay soo degtay gurigiisa wuu ka fogaa masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi baa marka intuu orday ayuu towbadii markuu qur-aankii soo degou maqlay ayuu buur inta fuulay ayuu codkiisa gaarsiiyey oo yidhi towbadaadi waa la aqbalay sidaasoo kale markaasuu wax alla wuxuu hayay ayuu siiyey bishaaradaa darteed weeyaan wa ajaazuuda marka waxbay bixiyeenoo dadkii bay abaal mariyeen bishaarada usoo sheegay weeyaan watasadaquu waxna way sadaqaysteenoo waxbay dhiibeen wa kaana wuxuu ahaa towba aqbalkaas wakhtigiisa maalintaa towbada laga aqbalay ascada yowmin maalintan ugu guusha badan ugu guusha badani fii xayaatihim noloshooda dhexdeeda maalinta ugu saciidsanoo ugu liibaanta badneed inta ay noolaayeen taasay ahayd maalinkaasa ugu guul badnaa uguna liibaan badnaa weye maxaa yeele rabbulciza towbadoodii in la aqbalay ayuu rabbi muujiyey subxaanau wa tacaala weye wanazalad markaasa waxaa soo degtay aayaatun aayado oo fadaxad fadeexaysay almunaafiqiina dadkii munaafiqiinta ah ee beenta sheegay cudurdaarka beentaa la yimid oo sida raggaas muslimiintao saadiqiinta ah ay runta u sheegeen aanan runta u sheegin aayaad fadeexaynayo ayaa allah uu soo dejiyey maadaama isaga uu saraa'irkooda uu ka warqabay sirtooda hoose allah uu ahaa axadka og ayuu rabbi fadeexeeyey walidaalika suuratu tawba magacyadeeda waxaa ka mida suurat lfaadixana waa la yidhaahdaa munaafiqiinta tii fadeexaynaysay na waa lagu magacaabaa weeyaan aaday uga hadashaa cuyubta ay munaafiqiintu leeyihiin suuratu tawba aaday uga hadashaa weeyaan wakashafat suuraddaas way caddaysay way muujisay asraar alkaadibiin munaafiqiintii beenta sheegay sirtoodii iyo asraartooda waxay qarsanayeen ayay bannaanka soo dhigtay weeye wabasharad way bishaaratay suuratu tawba almu'miniina asaadiqiin mu'miniintii runta sheego iimaankooda ka run sheegay ayay u bishaaraysay weeye walxamdu lilah allah baa mahad iska leh allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah wixii ka soo haray makhluuqaadkoo dhan khaaliqoodii oo macbuudkoodii ahaa allahaas ammaanoo dhan iskale weeya kaana rujuucuhu sal allahu calayh waali wasalam nebiga soo noqoshadiisu waxay ahayd salawaatu ullahi wasalaamu calayhi can tabuuka tabuuka uu ka soo noqdo fii shahri rajabi bishii rajab ayay ahayd ayuu soo noqday sanati taasicati min alhijrati nabawiya sanadii sagaalaad ee hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu nebigu tabuuka ka soo noqday markaas uu soo noqdo tabuuka ka yimid tabuuk uu ka yimid oo madiine uu yimid wa tuwafiya waxaa la oofsaday oo dhintay asxamata bnulabjar asxamata bnulabjar ninkaas yacni asxamata bnulabjar la yidhaahdo oo ahaa melikulxabasha xabasho boqorkeedii ahaa ayaa dhintay oo la oofsaday fii hada shahr bisha oo taasa weeyaan waa najaashi weeye boqorkii najaashi la dhihi jiray oo magaciisa asxamat bnu alabjar la yidhaahdaa oo xabashada boqorkeedii ahaa oo inuu islaamay aan hore u soo aragnay wuxuu dhintay bacda rujuuci nabiy sal allahu calay wasalam min tabuuka markuu nabiga tabuuka ka soo noqday dabadeed ayuu yani ninkaas saxaabiga uu dhintay weeya fa salla calayhi nabigaoo ku tukaday asxama oo najaashiya najaashi ayuu ku tukaday fasalla calayhi waxaa ku tukada najaashi rasuulu llahi sal allahu calay ali wasalam rasuulka allah ku tukaday salaata alqaa'ibi yacni salaada qofka maqan loo tukado ayuu tukaday isagoo fi lmadiinati nabiga madiine joogo boqorkaana xaggeeba ku dhintay fii ardi alxabasha dhulkii xabashada ayuu ku dhintay nabiguna madiinuu joogay marka halkaasuu salaatu ljanaasa alghaa'iba janaasa alghaa'iba la yidhaahdaa ayuu nabigu ugu tukaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka salaat aljanaasa alghaa'iba waa mashruucu weyn laakiin waxa weeyaan qofka la og yahay dad muslimiina oo ku tukadaahi inayan jirin bilaad aan muslim ahayna ku dhintay ama meel aan lagu tukanin ku dhintay kaasoo kalebaa janaasada loo tukadaa maxaa yeele sidaad ogtiin janaasadu waxa weye waa min furuud alkifaaya bay ka mid tahay haddii qof dad muslimiina dhexdooda uu qofka ku dhinto oo la og yahay in janaase lagu tukaday mar kale mid haa'ibi in loo tukadaahi ma aha weeyaan ma aha asalku waxa weeye qofka aan la ogayn in janaaso lagu tukaday maxaa yeele najaashi wuxuu ahaa melikulxabasha dadkii dadkaalaana madaxbuu u ahaayo ku dhex noolaa wuuna islaamay sidaa darteed cid ku tukatay la garanaya ma jirin sidaasuu marka nebigu ugu tukaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh wailaa nabiga saxaabadiisii qaar badana ayagoo ama maka jooga dhintay ama meelo kale jiro haddana ay muslimiin ku tukadeen nabiga janaasa alqaa'iba qolo ugu tukadoo dambe lama soo sheegin ilaa ninkaa dhulka gaalada ku dhintay mooye uma markaa kadibna tuwafiyad waxaa la oofsaday oo dhintay ibnatuhu nabiga gabadhiisii ummu kulhuumin gabadha umu kulhuum la yidhaahdo radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqdee ayaa iyadana la oofsaday umu kulhuumna waa zawjadii cumaan ibni cafaan maxaa yeele cumaan ibni cafaan markii hore waxaan soo aragnay gabar ruqaya la yidhaahdo oo nebiyulaahi maxamed ou dhalay inuu qabi jiray oo ay ka dhimatay markaana marka yan ruqayo ka dhimatay umu kulhuumna in la siiyey ayaanu soo aragnay wy marka umu kulhuumaa ka dhimatay radia allaahu canha allaha ka raadi noqde fii shahri shacbaana bishii shacbaan dhexdeeda bay dhimatay maxaa yeele rajab waa bishuu nabigu soo noqday shacbaana ku xigtay gabadhuna shacbaan bay dhimatay radia allahu canha fa sallaa calayha nebigu wuu ku tukaday gabadhaas oo maa umu kulhuum oo gabadhiisii ahayd ayuu maaragtay nebigu ku tukaday janaasadii wa dafanahaa nebigu wuxuu ku duugay oo uu ku aasay bilbaqiici qubuurta baqiic la yidhaahdo oo madiine ku yaallo masjidka nebiga u dhow ayaana umu kulhuumna lagu aasay weeyaan waxazina calayha waxazina wuu murugooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam calayha ay calaa wafaatiha w calaa mowtiha dhimashadeeda gabadhaasi ay dhimatay ayuu aad uga murugooday xusnan murug oo shadiidan daran ayuu aad nebiga uga murugooday salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa qaala licumaan ibni cafaan cumaan ibni cafaan oo zawjkeedii ahaa ninkeedii ahaa ayuu radia allaahu canhu ilaahay ka raadi noqdee buu nebigu ku yidhi low kaana cindii aaliatun lazawajtukahaa low kaana hadduu ahaan lahaa cindii aniga aaliatun gabar saddexaad hadday ii joogi lahayd lazawajtukahaa waan kuu guurin lahaa mid saddexaad weeya marka qofka gabadhii hore ka dhimatay tii labaad baa ka dhimatay haddii mid saddexaad iyo mid afraad aad haysana waa u guurin lahayd midba markay ka dhimata tantan kale unbaad u guurin lahayd laakiin laba gabdhoodoo wada dhalatay guuri laguma kulminayo waad ogtihiin hadday mid dhimato tan kale waa loogu bedeli karaa haddii mid ay kala tagaan oo heshiin waayaan tan kale waa la siin karaa wahaakada hadduu qofku qof fiican yahay wey marka nebigu wuxuu yidhi mid saddexaad hadday ii jiri lahayd gabar saddexaad aan haysan lahaa waa kuu guurin lahaa buy maxaa yeele gabdhihii nebigaba calayhi salaatu wasalaam faadima basaaba ka harsan faadimana cali baa qabo oo nin bay xaas u tahay weeyaan wa fii dilqacda bishii dilqacdo ahayd sanati taasica sanadkii sagaalaad oo min alhijrati annabawiyati ka mid ahaa yaa tuwafiya haddana waxaa la oobsaday ra'su lmunaafiqiin munaafiqiinta ninkii madaxda u ahaa oo ahaa cabdullaahi ibnu ubay cabdulaahi ibnu ubay baa isna sanadkaas bishii yani dilqacdo ahayd ayaa la oobsaday oo bishii koob iyo tobnaad sanadka muslimiinta ah weeyaan ayaa la oobsaday isagana markuu dhintay dee munaafiqiinta ninkii madaxda u ahaa wey ood ogtihiin qaswata uxud wixii uu sameeyey ciidanka niyadjabka uu ku riday saddex boqoloo ciidan uu kala soo noqday dhibka uu nebiga ku hayn jiray oo xadiisul ifkigii aad ogtihiin uu ka dambeeyey ikhtitaalkii muslimiinta iyo muhaajiriin iyo ansaar la isku diro ka dambeeyey wax alla wixii dhib uu nebiga u geysan jiray iyo muslimiinta u geysan jiray aad ogtihiin munaafiqaas baa dhintay fastakfara lahu waxaa dembidhaaf u weydiiyey cabdulaahi ibni ubay oo munaafiqa rasuululahi sal allahu calah wasalam nabigeenna istikfaar iyo dembidhaaf allah u waraystay wa sallaa calayhi janaasana waa uu ku tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam waqad xaawala iyada uu isku dayey cumaru cumar bnu khaaab radi allaahu canhu uu isku dayey markuu rabay inuu nebiga ku tukado cabdulaahi bnu ubay an yamnacahu inuu ka reebo uu ka joojiyo can salaati salaatuljanaazadii oo calayhi calaa cabdulaahi bni ubay lagu tukado oo inuu ka reebo uu isku dayeeyey fa abaa nabiguna uu diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh nabigana waa diiday cumara isku dayay inuu ka joojiyo laakiin nabiga waa ka diiday uma nazla alqur'aanu markuu nabiga ka diiday oo ku tukaday ayaa uma nazla alqur'aanu qur'aankii baa soo degay yanhaa isagoo ka reebayo nabiyulaahi muxamed ama yanhaa reebayo can salaati salaadii cala almunaafiqiina salaatuljanaase in munaafiqiin lagu tukada ayadoo aayaadkaas ay ka reebayaan qur'aanka uu ka reebayo buu rabbi subxaana wa tacaala soo dejiye wey marka qofka munaafiqa oo nifaaqiisa la og yahay oo calan yahay maxaa nebigu wuu ogaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuu ogaa waxa weeye waa xukum caam ah qof kasta oo munaafiqnimadiisa la garanayo ay daahir tahay laguma tukanayo waa salaada waa laga tagay lagu tukan maayo wey ولذلك سيد إمام البخاري في صحيحه وكورنا حديث ابن عمر عبد الله بن عمر نو كورنا عبد الله بن أبي مركي لأوفسدي أيا سببت أو نبي أغوتو كذي عبد الله بن أبي وحود لويل مؤمن أهد أختي هنا صامرني غزوة بن المصطلب عن كسامرني ماشي أو استاقنا أهد أختي هنا صامرني مؤمن هو صادق الإيمان أبو دلي wiilkaasaa marka nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga wuxuu weydiistay qamiiskiisii ou labisnaa inuu siiyo si aabiya ugu kafano oo wixii dhididkii nebiga iyo dharkii u gashan jiray inuu asaguna gaaro oo cabdulaahi bnu ubay lagu aaso nebiga waa siiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh wiilkii waxba uma una diidin qamiiskiibuu siiyey uma wuxuu su'aashay haddana inuu ku tukado salaatu ljanaaza marka uu nabigu u istaagay inuu salaada ku tukadaahi yaa cumar bnu khaaab maradiisa ku dhegay sida imaam albukhaari iyo cabdulahi bni cumar uu ka warinayo wuxuu leeyahay faqaama rasuulu llahi sal alay wasalam liyusalliya calayhi nabigu wuxuu u istaagay cabdulaahi bni ubay inuu ku tukado ayuu u istaagay markaasaa faqaama cumaru cumar bnu khaaab baa soo istaagay faahada bihawbi rasuuli llahi sal alay wasalam nabigu maradiisii qabtay oo soo jiiday faqaala markaasuu yidhi yaa rasuul allah tusallii calayhi waqad nahaaka rabbuka an tusalliya calayhi waad ku tukanaysaa miya ayadoo rabbigaaga uu kaa reebay inaa isaga ku tukato uu rabbigaaga kaa reebay miyaad ku tukanaysaa ninkaa munaafiqaa buu yidhi nabigan wuxuu ilaalinayay khaatirka wiilkiisii oo mu'mina ayuu khaatirkiisa ilaalinayay qalbigiisa ilaalinayay markaasuu faqaala sala allahu calayhi wasalam nabigaa wuxuu yidhi isagoo cumar u jawaabayo ayuu wuxuu ku yidhi innamaa khayaranii allaahu ilaahay baa i dooransiiyey oo yidhi faqaala istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina mara falan yakfir allaahu lahum allah baa i dooransiiyeoo yidhi haddaa rabta dembidhaaf u weydii haddaa doontana ha u weydiin laakiin haddaad toddobaatan jeer aad istikfaar u weydiiso ilaahay marna u dhaafi maayo marka mar haddaaba khiyaar haysto waa ku tukanaya idhaaf buu yidhi iska keedaa buu yidhi markaasuu fasallaa rasuul lahi sal alay wasalam calayhi cabdulaahi bnu ubay buu janaasadii markaa ku tukaday markaasaa ilaahay aayaddan soo dejiyey fii suurati towba ku jirta markaa ka bacdi ayaa soo degtay weeyaan aayaddaas oo ah walaa tusalli cala axadin minhum maata abada walaa taqum cala qabri inahum kafaruu biاllahi warasuulih wamaatuu wahum faasiquun aayaddaasaa markaasi soo degtay wey walaa tusalli cala axadin minhum maata abada ha ku tukanin janaazo maxaa yeele janaazada waa duca wey istikfaar loo weydiinayo wey mid ayaga ka midoo munaafiqiinta oo dhintay janaazo ha ku tukanin weligaa dambe walaa taqum calaa qabrihi qabrigiisana ha tegin oo ha ka qaybgelin yacni janaazadiisa ha raacin hana ka qaybgelin baa maxaa yeele sababtu waa maxay innahum munaafiqiintu kafaruu biاllahi warasuulih allah iyo rasuulkiisa bay ku gaaloobeen wamaatuu wahum faasiquun ayagoo khaarijiin can daacati illaahi ahna waa ay dhinteen weeyaan marka maadaama ay kufaar xagga qalbiga ka ahaayeen allahna ou ogaa ayaa maaragta nebiga laga reebay inuu ku tukado wixii marka aayaddaas soo degtay ka dambeeyey nebiga munaafiq kuma tukanin salawaatu ullahi wasalaamu calayh maunan ku tukanin mid dambe munaafiqa weye wakadalika waxaa la yidhaahdaa nebiga dadka munaafiqiintaa wuxuu u tiriyey sida xalay aan soo marnay xudayfat ibnu lyamaan ayuu u tiriyey hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq buu u sheegay cid kale uma sheegin xudayfat ibnu lyamaanna markii qofka uu dhinta munaafiqa ma raaci jirin walidaalika cumar bnu khaaab radi allaahu canhu xudayfuu fiirsan jiray janaazadii xudayfo ou raaco waa raaci jiray tii ou ka harana waa ka hari jiray maxaa yeele inay munaafiqiin yihiin ayuu ogaan jiray bal asaga laftiisaa nifaaqa iskaga baqi jiray markaasuu dhihi jiray war xudayfou dadka laguu sheegay oo nebigu kuu sheego munaafiqiinta miyaan ka tirsanahay amaan ka mid ahay buu dhihi jiray yacni saas iskaga ilaalin jireen saxaabada nin walba kulligii nifaaqu ka baqi jiray munaafiqnimo weeyaan marka sababtaas ayay ahayd aayaddaa markay soo degtay wixii ka dambeeyana nabiyulaahi moxamed kuma tukanin mid munaafiqa janaaze kuma uusan tukanin weeyaan kalimatun xawla alghazawaati sanifku markuu ghazawaadkii uu noo dhammeeyey oo wixii duulimaad uu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam waa noo dhammaatay waan soo aragnay hadda wuxuu rabaa inuuna baro ghasawaadkaas aan ka soo sheekaynay iyo duulimaadkaas nabiyulaahi moxamed ou galay iyo kuwii jaahiligii wixii ka horreeyey dagaaladii ay geli jireen buu muqaarana samaynaya isgarab dhigaya waa isgarab dhigaya sida ay u kala duwanaayeen oo bayna almashriq waalmaqhrib u ahaayeen sida ay habeen iyo maalin oo kale ay u kala ahaayeen ayuu noogu sheegi ayaan arki doonnaa maxaa yeelay dagaalladu yacni jaahiligii wakhtigaas dagaalkii jiri jiray wuxuu ahaa ninka qawiga ahbaa xukumka iska leh ninka qawiga yaa xukumka iska leh qaanuun la yidhaahdo qaanuun ulghaab oo xayawaanka muftariska ah ee duurjoogta ahi ay yacni isticmaalaan oo ah ninka qawigaabaa xukumka iska leh awoodda leh waxa kalena waxba ma aha ayay jaahiliga isticmaali jireen qolaba qoladay ka badan tahay markaasaa la islayn jiray yani naxariis la'aan iyo midna ayan jirin burburin ihlaakulxardi wannasl waxaasaa la samayn jiray nebiga jihaadkuu la yimid waa ka duwanaa arrintaasi arrimahaasbu markuu isku soo kaay garab dhigi tan labaad dagaalada jaahiliga qaarkood baa waxay socon jireen afartan sano boqol sano yaa qabaa'il diriri jireen markaasaana mid mid u hogaansata ayan jiri jirin isma dhiibi jirin carabta dabeecadooda ka mid ahayd qolo hogaansanta oo laga adkaado ma ayan jiri jirin marka kan islaamka ou galayna dagaaladii ou galay waxay ahayd carabta oo idin sideed sanuu nabigu dagaal ku jiray salawaatullahi wasalaamu calayh sideeddaa sanana carab oo dhan baa hogaansantay yani maxaale jaziira alcarabiya ayaa soo ku soo wada islaamtay wey marka wuxuu rabaa jihaadkan jaahiliga ah iyo kan islaamka inuu kala saaro oo kan inay nubuwa tahay inuu tuso nebinimo iyo naxariis iyo kulli inay ku dheehan tahay kanna inay fawdo iyo maarata ifsaad inuu yahay inuu muujiye buu rabaa weeyaan kelimatun marka hadal oo xowla alghasawaati dagaaladii gaararkiisa ah ayaynu ka hadlaynaa buu leeyahy kaanat kelimatu lxarbi kelimadda kelimatu lxarbi la yidhaha dagaal tacni waxay tusaysay oo ay sheegaysahay fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliyada markii xarba la yidhahda iyo dagaal la yidhaahdaa waxay tusaysay alqatla dil walfatka yani maaragtay waxa la yidhaahdo ballanfuryo oo qofka inta ammaan la siiyo inta lagu ballanfuro la dilo haddana walixraaqa dadkii oo guryahoodii la gubo ama ayaga la gubo watadmiira burburin ayaga dhan la baabi'iyo magaalooyinkooda dhan lagu burburiyo wanahbi boob oo xoolahooda la boobo wasalbi yani dafid oo waxoodii la dhaco dhac waayeen xoolihiisoo la dhaco iyo wahadka alacraadi cirdiga oo la jeexo oo lagu xadgudbo oo macnaheeda dumarka la kufsado weyaan hadkulacraad cirdiga waxa weye dumarkii in la kufsado kufsi la sameeyo iyo walifsaadi fi lardi iyo dhulka oo la fasaadiyo ardadoo la fasaadiyo iyo waxa weyaan wuxuu ahaa wahlaaki alxarfi wannasli beerihii iyo waxay lahaayeen dadka oo la halaagoo la baabi'iyo nasligii iyo ubadkiiyo la baabi'iyo ilmihii oo la baabi'iyo dagaalku sidaas buu tusi jiray kelimatulxarb marka la yidhaahdo wakhtigii jaahiliga dagaalada arrimahaasoo duuna raxmatin naxariis ayan marna la jirin walaa hawaadatin yacni dhimrinna aysan la jirin wey naxariis iyo hawaada yacni dhimrin iyo maaragtay dadka masaakiinta loo naxariisiyo turid midna ayan la jirin wey falama jaa alislaam jaahiligii mar hadduu sidaa xaalkaasi dagaalba mar haddii la garo inuu yahay burburin iyo dhac iyo dil iyo waxunoo dhan uu yahay markii diinteen islaamka ay timi falama jaa alislaam diinka islaamka markuu yimi hayara hada almacna macnahaas oo jaahiliga xarbada u yiqiineen wuu bedelay waa dooriyey wuu bedelay takhyiiran doorin iyo bedelid oo taaman dhammaystiran ayuu bedelay weeyaan macnihii macno aan ahayna dagaalkii xarbadii laga soo saara wey fa jacala alxarba dagaalkii wuxuu islaamku ka yeelay sabiilan waddo oo linusrati almadluumiina dadka la dulmiyo loogu gargaaro wadda loogu gargaaro ayuu yani ilaahay ka yeelay weyaan dagaalkii waxa weye qof madluuma iyo daalimaa jiro inkan madluumka loo gargaaro iyo wakabti aalimiina dadka aalimiinta ah oo la radiyo oo dulmiga laga celiyo iyo waxa weyaan wuxuu ka dhigay wa wasiilatan gaaris libasti اlmni ammaanka fidintiisa la fidiyo iyo wasalaami badbaadada iyo nabadgelyada oo la fidiyo cala alardi dhulka korkiisa lagu fidiyo ayay xarbada macnaheedu tusaysay oo u bedelay wey wadariicatan shay lagu gaaro ayuu ka dhigay jihaadkii islaamka uu ka dhigay liiqaamati alcadli cadligii in la joojiyo oo dadka cadaalad ay helaanoo loo kala garsooro in arrintaasi la gaaro baa jihaadka looga dhigay wa inqaadi ducafaa'i dadka taagta daran badbaadintooda iyo korintooda laga koriyo min baraafimi alaqwiyaa'i dadka awoodda lehoo aqwiyada ahoo xoogga leh ciddiyahooda in laga badbaadiyo baraafinta waxaa weeye waxaa la yidhaahdaa baraatin waa jamcu burhun burhunkana waxaa la yidhaahdaa waa mikhlab asabci aw altaa'ir aljaarixa la yidhaahdaa waxa weeye dugaagga duurjoogta ah ciddiyaha ay ku ugaarsadaan oo wax ku cunaan amase shimbiruha kuwa ugaarsado ciddiyaha ay ku ugaarsadaan baa layidhahda marka burtunka sidaasaa baraatin loogu jamciya waata ninkii shaacirka uu dhihi jiray qad takilat ummuhu man kunta waajiduhu wabaata muntashiban fii burtuni اlasadi yacni wuxuu leeyahay nin buu ammaanaya geesiya wuxuu leeyahay ninkii aad adiga mar hesho hebelow dilaaga ohow hooyadii waa gablantay buu yidhi qad sakilat ummuhu man kunta waajiduhu qofkii adiga aad hesho inaad disho aad damacdo habartii waa gablantay wa baata markaasu wuxuu noqday kaa habartii gablantay adiga aad heshay muntashiban mid ku dhegay fii burhin alasadi ciddiyihii libaaxa mid qabsaday oo kale buu noqday buu leeyay marka baraatin waxaa loo jeeda waa ciddida weeye marka dadkaas aqwiyada ah dhibka ay ku hayaan baa loo jeedaa in laga fujiyo oo laga badbaadiyo wey iyo walihraaji soo saaris waliikhraaji alcibaadi dhe waliikhraaji alcibaadi addoommadii ka saaristoodii laga saaro min cibaadati alcibaadi addoommo inay addoon u noqdaan oo xaggee loo saari ilaa cibaadat illaahi alla cibaadadiisa inay rabbi keliya addoommo u noqdaan in loo saaro oo addoonsiga laga saaro dadkanigu wa min jawri aladyaani diimaha oo aan diinta islaamka ahayn dulmiga ay dadka ku sameeyaan in laga saaro oo ilaa cadli lislaami diinta islaamka cadaaladeeda loo saaro hadalkan waxa weeye shiikhuu wuxuu ka ikhtibaasay hadalkii ribciyi bin caamir yani ninkii rustum waagii maaragtay u aaday oo loo diray saxaabada ay u direen ayaa markuu u tegey ninkii qaa'idkii qaa'idku quwaat alfurus ayuu u tegey markaasoo ribciyi bin caamir baa la dhihi jiray markuu u tegey hadalladuu yidhi baa tanoo kale ahaa weya ina allaha btacaana annaga haddaan muslimiin nahay rabbi baa na soo saaray muxuu noo saaray linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaadi ila cibaadat illaahi caza wajal inaan addoommada addoon loo noqdo oy is-addoonsadaan inaan addoommada ka saarno addoon inuu addoon addoonsado oo allah keliya addoommo loo noqdo ayaana loo soo diray buu leeyahay wa min dayqi dunya ilaa sacatiha adduunka ciriirigiisa in dadka laga saaro oo sacat dunya la gaarsiiyo adduunka waasacnimadiisa wa min jawri aladyaani ila cadli lislaam diimaha oo aan diinta islaamka ahayn dulmiga ay dadka ku sameeyaan maxaa yeele takhyiir iyo tabdiila xataa tii samaawiga ku sameeyeen way taxriifiyeen wayna bedeleen weeyaan in loo saaro marka ilaa cadli lislaami weeyaan marka hadalka ribciyi bin caamir ayuu ikhtibaasaya shiikha raximahullah marka wamin jawri alabyaani ilaa cadli lislaami sidaas ayuu islaamkuna la yimid weeyaan walam takun min shiimati alcarabi an yakhdacuu liaxadin mahma taala alqitaal halkan marka wuxuu noo sheegi carabta dabeecaddii ay lahaan jireen waxaa ka mid ahay haddii ay dagaalamaan oo laba qabiiloo carabta ka mid ihii ay dagaalamaan mid mid u dulowdo oo inta laga adkaaday isdhiibtaahi ma ayan jiri jirin walow dagaalkoodu haba socdo ama arbaiin sano ama sabciin sano ama miad sano haba socdo hadduu rabeen weligood dagaalkoodu waa socon jirin wamaca daalika wuxuu rabaa inuu garab dhigo islaamkii diinta islaamkana siddeed sanad gudaheed bay dadka ugu khuduuceen oo jihaadkii nebiga loogu khuduucay marka seef ma ahayn seef haddii lagu khuduucayo carabta qaarkood qaarka kaloo khuduucin lahaa laakiin waxaa khuduuciyey waa jihaad raxmad wata weeyaan asalka jihaadkaba waxaa weeye qofkan in shirkiga laga badbaadiyo si qiyaamo uusan naarta ugu waarin ayaaba jihaadka laftiisa loo jideeyaa oo qofkan raxmad bayba u tahayba waxa loola dagaalamayo inuu diinka qaato si qiyaamaha naarta uusan ugu waarin aaniyan haddii cudwaan lagugu sameeyo lagugu xadgudbo dacwadu socon weydo in albaabkaas weyn laga wareejiyo si dacwadu xor ay u noqoto ummadda ay u gaarto asbaabahaasaa loo faradiyeelaa jihaadka loo waajibiye weya marka wuxuu yidhi shiikhu walam takun ma ayan ahayn min shiimati alcarabi carab dabeecadaheedu ka mid maahayn an yakhdacuu inay u khuduucaan oo u hoggaansamaan liaxadin qofna mahmaa taala alqitaalu si kasta oo dagaalku u dheeraado si kasta oo dagaalku u dheeraado marna isma ayan dhiili jirin buu leeyahay wamahmaa qalad amanu si kasta oo kharashka uu qaali u noqdo waxa dagaalka ku baxayaahi uu qaali u noqdoba mana isma ayan dhiili jirin buu leeyahay markaasuu tusaalo laba waqti dagaallo dhacay buu noo soo qaaday wuxuu yidhi faqad daama alqitaalu dagaalkii ayaa wuxuu daa'imay bayna bakrin wa taqrib qolada bani bakri la yidhaahdo iyo qolo la yidhahdo bani taqrib labadaas dhexdooda dagaalkii ayaa daa'imay fii xarbi albasuus basuus gabadha la yidhaahdo dagaalkeedii basuus waa haween magaceed wey dagaalkeedii oo xarbulbasuus marka lagu magacaabay ayaa wuxuu daa'imay arbaciina caaman afartan sano ayay labadaa qabiil dagaalamayeen afartan sanoay dagaalamaya wa kaana daxiyatuhaa dagaalka xarbadaasi dadkii ku dhintay oo labada dhinac ka dhintayna xawaali muqaatilin waxay ahaayeen taqriiban kun oo dadkii dagaalamayay ah baa ku dhintay sanana dagaalkoodii waday walam yakhdac axaduhumaa midkood ma uusan khuduucin lilaahari kan kale uma khuduucin mid mid ka adkaada ma jiri intaas sanana waa isleedaye waa dagaalkaas wey marka dagaalkana oo taqlib iyo bani bakar u dhaxeeyey asbaab taafiha oo aad u liidata bay ku diriri jireen kaasoo ku bilowday sabab iska taafiha aan macno lahayn waxaan toddobaatanka kun ay ku dhimatay afartanka sano socday wuxuu ka bilowday rati rati ay ku dirireen nin la yidhaahdo kulayb oo ka tirsanaa bani taqlib ka tirsanaa ayaa beer ou lahaabaa waxaa soo gashay haweentan basuus la yidhaahdo hal ay lahayd hal geelahoo ay lahayd ayaa beertii ayadoo daaqaysa u arkay markuu arkay ayuu wuxuu sameeyey baashaan eebada la yidhahdo ama takiga ama xarbada la yidhaahdo ayuu inta qaado maxaa la yidhahdaa hashan uu aqoon waayo yidhi yaa beertayda soo geliyey yuu toogtay markaasuu maarata candhada ku dhuftay markaasaa naasihii yani caanihii daateen hashii sidii bay ku dhimatay markii hashii baktiday ayaa nin jasaas la yidhaahdo oo islaantan basuus la yidhaahda habaryar ay u tahay baa wuxuu yidhi faxlibaa u dhiman doono nin maaragtay ratibaa u dhiman doono faxliga ratila la yidhahda markaase waxay u qaateen rati caadiya loo dili doona hashan lay u qaateen markaasuu kuleydkii laftiisow inta gaaday buu helay kuleydkii hasha dilo asana kow ka siiyey markuu dilay oo ratiga xashaas oo u dilay darteed oo u dhintay baa labadii qabiil marka isku kaceen nin muhalhal la yidhaahdaa u istaagay qoladan halkaasaa dagaalkii ka bilowday ilaa afartankaa sano ee dagaalku socday ratigaasuna ka bilowday asbaab kaafiha oon macno lahayn waa wax hadda reebaadiyaha soomaalida isku leyn jireenoo kale wey halaa nin ulku dhufanaya qabiilbalaba qabiil isku baaba'ayso jaahiligiioo kale unbay iyaguna la mid yihiin wey marka taasoo kale bay dagaalkaasna ku bilowday haddana qoloqolo oo u khuduucday ka adkaatay ma jirin wey tan labaad owsii khasraj dagaalkoodiibu ayadana noo sheegay wadaa'amat waxaa daa'imtay wadaa'amat waxay daa'imtay xuruubu alawsi waalkhasraji aws iyo khasraj waa labadan ansaartii nebiga noqotay dagaaladoodiibaa waxay daa'imeen akara min mi'ati caamin boqol sano ka badan ayay dagaalamayeen boqol iyo labaatan sano qaar ayaa qaar baa ku sheegay kutubta maaragtay siyarka ka sheekeeyey taariikhda boqol iyo labaatan sanona way sheegaan ayay dagaalamayeen wamaca dalika walam yakhdac axaduhumaa midkood ma uusan khuduucinoo ma hoggaansaminoo isma dhiibin lilaakhari kan kale iskuma uunan dhiibin marka dabeecadda carabtu sidaasay dagaaladaa boqolka sano iyo ka badan socday dagaalkii ugu dambeeyey waxaa la yidhaha xarbu bucaaf meel bucaaf la yidhaahdo oo madiine agteeda ah ayay ku dagaalameen dagaalada boqolkaa sano iyo ka badan socdayna niman yuhuud la yidhaahdo madiine u dhegan ayaa hawshaasi waday hubkay u tumaan qolaba qolada kale hubka u sameeya waa ka gataan carabtana waa laisku baabi'iya maadaama ay jaahiliy yihiin halkaasaa laisku baabi'in jiray marka dagaalka xarbulbucaaf la yidhaahdaa nebiga intuusan soo hijroonin dhowr sano ka hor buu ahaa ayuuba dhacayba kii ugu dambeeye wey ka bacdin ilaahay nabiyulaahi maxamed uu usoo diray waa kuwii marka la walaaleeyey oo ansaar loo bixiyey diinkan u gargaaray weeyaan fahaadihi marka labadaa tusaale uuna siiyey fahaadihi middan xuruubtan aan soo aragnay iyo dabeecadaha ay leedahay waa min hiya ayadaa yani shiimat lcarabi carab dabeecadeeda ayadaa ah wey qabla alislaam intaysan diinta islaamka imaanin ka hor dabeecadda carabta sidaasay ahayd maxay tahay labada dabeecadoodu waa maxay muwaasalat alxuruubi xuruubta xardiga iyo dagaalku inuu yani daa'im noqdo mustamir noqdo weligii uu jiro isdaba joogo muwaasalat alxuruub dagaallo isdaba joog ah iyo wacadamu alkhuduuci lilcaduwi iyo inaynan qolo loo khuduucin qolada kale cadowgeeda u ihi ayna marna u khuduucinaysan isku dhiibin sidaasaa dabeecadoodu ahaan jirtay buu yidhi uma jaa alislaam uma jaa anabiyu sal allahu calayh ali wasalam nabigeennaa yimid calayhi salaatu wasalaam bilislaami diinta islaamka buu la yimid fawaajahathu alcarabu carab waxay kala hortagtay binafsi usluubi mar hadduu tawxiidkii la yimid waxaa layidhi yaanan u hogaansamayna aan dagaalanno maxamed dagaal baan ka xignaabay yidhaahda waa ogtiin dadka ugu dhowaa oo aqrabu nnaasi ilayhi oo ka dhashay oo asaadiqu alamiin yani maaragtay u bixiyey dabeecadda u bixiyey dhexdooda ku noolaa ayaa ahaayeen dadka ugu horreeyey oo nebiyullaahi moxamed la dagaalama usluubkii laftoodii oo kibirkii ah iyo dagaalkii ayay nebiga kala hor yimaadeen salawatullahi wasalaamu calayh markaase wajaruuhu nebiga ay u jiideen ilaa saaxati alqitaal ilaa nebiga ay goobta dagaalka gaarsiiyaan oo u la dagaalama isaguna ayagaa gaarsiiyey nabiga dacwada u sheegay dacwadii baa lala diriray dadkii baa socon waayey saxaabadii dhulkoodii laga cayriyey wax la cadaabo wax la dilo baa laga dhigay markii dambe magaaladoodii bilaadoodii baa loogu yimid ilaa markii dambe ay yani maaragtay saaxat alqitaal muslimiinta ay tageen goobta dagaalka ilaa la gaarsiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam walaakinahu nabiguse calayhi salaatu wasalaam haba la dagaalamo gaaladii mushrikiintii hala diririya carabtiiye waajahahum wuxuu kala hortegay oo uu ku qaabilay carabtii uu la dagaalamayay biusluubin usluub aakhara oo kale oo xakiimin wanaagsan yacni dabeecad fiican iyo dhaqan wanaagsan ayuu xataa dagaalkiisa waa dagaal nasiiha wey dagaal nasiiha wey marka usluub kaleeto xikmo leh ayuu nabigu ku qaabilay xataa fataxa quluubahum ilaa laabtooda uu furto quluubtooda buu furtay qabla an yaftaxa bilaadahum magaalooyinkooda intuusan qabsanin ka hor ayuu quluubtooda milkiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam towxiidkii baa loo soo bandhigay dhaqankii muslimiinta bay arkeen jihaadkooda siduu nadiif u yahay arkayeen inaana dadka waayeelkaa la dilin ilmaha yararkaa la dilin dumarka la dilin qofka inaan la suurad xumaynin oo wejigiisa la bedelin ballanta inaan looga bixin waxyaalo badan in axsaan loo sameeyo oo dadkoodii loo sii daayo oo laga addoonsanin waxyaalo fara badan oo dhaqan fiicanah ayay nebiga ku arkeen ma arkaysa haddii qof yimaado ou soo codsado yidhaah liii celiyo sida hawaasin oo kale hadda aan arkaynay oo nebigu u celiyey salawaatuullahi wasalaamu calayhi dadkoodii u celiye weyaan iyo wixii lamid ah wey marka quluubtoodabuu markii hore milkiyey intuusan magaalooyinkooda furan baaba qalbigoodiiba yani nabiyulaahi maxamed ilaahay u furay subxana wa tacaala waa taa weya marka wuxuu yidhi waidaa qaaranta qof yahow muslimkaa haddii aad isgarab dhigto muqaaranaa la yidhahda haddii aad isgarab dhigto oo aad isku fiiriso labadaas jihaadkii nebiga iyo dagaalkii jaahiliga markaa isgarab dhigtaay waidaa qaaranta haddaad isgarab dhigto xasaa'ida ghasawaatihi nebiga dagaaladiisii iyo duulimaadkiisii mirihii ka dhashay iyo wa nataa'ijihaa yacni nataa'ijka faa'iidada ka timid haddaad isgarab dhigto binataa'iji xuruubi aljaahiliya jaahiliga dagaalladoodii wakhtigii ay diriri jireen dagaalladoodaas faa'iidadii ka timid iyo midhaheedii markaa isgarab dhigtaahi taraa waxaad arkaysaa cajaban wax la yaab labaad arki oo cujaaban aad loola yaabo wax aad loola yaabo ayaad arkaysaa markaa labada isgarab dhigto dagaalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu geli jiray iyo kan ay jaahiligu geli jireen markaa isgarab dhigto nataa'ijka mid walbaba ka xasishay markaa isgarab dhigtaa waxaad arkaysa waxaad la yaabto baa kuu soo bixi buu leeyahy markaasuu wuxuu yidhi famajmuucu man qutila fii jamiici ghasawaatihi wa xuruubihi sal allahu calayh ali wasalam min almuslimiina waalmushrikiina waalyahuudi waalnasaara hum fii xuduudi alfi qatiilin faqad wuxuu leeyahay famajmuucu man dad duuduubkood markii la jamciyo la kulmiya qutila la dilay fii jamiici ghasawaatihi nabiga dagaaladiisii dhammaantood iyo wa xuruubihi sal allahu calayh waali wasalam dagaaladii uu geli jiray xarbigii oo mushrikiinta la geli jiray dadka ku dhintay markii la uruuriyo oo laisku soo daro jumladoodii min almuslimiina dadka muslimiinta wixii ka dhintay wlmushrikiina mushrikiintii lala diriray wixii ka dhintay walyahuudi yahuuddii lala diriray markii wixii ka dhintay wanasaara nasaaradii oo shaam loogu tegey wixii ka dhintay hum kuwaas markii cadadkooda laisku daraay waxaa weye fii xuduudi alfi qatiili kun qof oo la dilay faqad ayay xuduudooda ku suman kun kama badna calaa xuduudi alf baan u jeeda kun ayay xuduudeedii tahay bis kun qofoodba kama badnaba wixii meesha ku dhintay marka isku soo darto wax alla intaa nabiga uu dagaalamayay dadka ku dhintay ama muslimiin ha ka dhinteen ama yuhuud ha ka dhinteen ama mushrikiin wataniyiin ha ka dhinteen ama nasaare ha ka dhinteene markii laisku wada daro kun kama badna intaasay gaarayaan wey wlmuddatu muddadii wakhtigii allatii muddadii istaqraqathaa haadihi alghasawaatu duulimaadka nebiga uu galay dagaaladan uu galay muddada ay yacni kulansatay oo istiqraaqa ku samaysay inta uu dagaalamayay muddadaasi laa tasiidu kama badna calaa amaaniyata acwaam sideed sano kama badnin jaahiliga meeqa sanay diriraya ilaa arbaiin sana ilaa miat sana ayay dagaalamayaan dhexdooda nabigana sideed sano buu dagaalamayay sideedaas sano walaakinahu se nabiga calayhi salaatu wasalaam fii haadihi alfatrati alqaliila muddadaa yarta ahi dhexdeeda iyo wa biihraaqi hada alqadri alqaliili qadarkaa yarka ah daadintiisa oo min addami dhiig la daadiyo ihi yacni muddadaa yarta ah oo sideedda sana ah iyo dhiiggaas oo kunkaa qofoodoo la dilay ihi yaa akhbaca wuxuu khuduuciyey nebiga oo u hoggaansamay wey u hoggaamiyey aljaziirata alcarabiyata kullaha jaziira alcarabiya dhammaanteed ayaa nebigu u soo hoggaansantay salawaatu ullahi wasalaamu calayh taqriiban kulligeed maahan yacni taqriiban markii la soo dhoweeyey wax yar baaba ka haray jaziira alcarabiya badankeed waa soo wada islaameen diinkeenna wada qaateenoo waartay kulligood sidaas bay wada noqdeen sideed sano gudahood ayay isku dhiibeen kulligooda laga wada adkaaday oo la furtay sababtu waxaa weeye qalbigooda la furtay intaan bilaadooda la furinin weeye markaasuu wuxuu leeyahay wabasata alamna nebiga ammaankiibuu fidiyey wasalaama nabadgelyadiibuu fidiyey oo dadka ay ammaan helaan fii aqsa rubuuciha magaalooyinka dadka jaziira alcarabiya ay tahay magaalooyinkooda ugu fogfog ayuu nebigu gaarsiiyey wa arjaiha arjai aljaziira alcarabiya jaziira alcarabiya gaararyaalkeeda iyo dhinacyadeeda ayuu nebigu gaarsiiyey ammaan iyo salaam ayuu gaarsiiyey badbaada ayay heleen weyaan amni bay heleen weyaan atara marka wuxuu ku leey adoo su'aal ku weydiinaya atara ma waxaad ra'yiyeynaysaa anna haadaa arrintan yumkinu inuu suuragal ku yahay biquwati sayfi seef awooddeed in arrintan lagu xalliyey miyaad ra'yiyeynaysaad u malayni walaa siyamaa iyadoo aynanba maalba lahayn ayan ku jirin binisbati markii la eego liulaa'ika aladiina kuwaas oo kaanuu ahaa yatafaanawna kuwa dhammaado filxuruubi xuruubta ku dhammaan jira waa carabtii wey liumuurin taafiha arrimo aan macno lahayn darteedna xuruubta ugu dhammaan jiray oo aanan khuduuci jirin wayudaxuuna islayn jiray oo yani maaratay isgowrici jiray baa loo jeeda qaarkood ay isgowrici jireen bilaalaafi bacda alaalaafi kumaan kun markay dhintaan kumaan kun kale gadaashooda isgowraco islaayo duuna an yutasawara minhum ayadoo aanan laga arkaynin lagana garanaynin minhum xaggooda alkhuduucu isdhiibidna aan laga arkaynin iyo hoggaansan hadday kumaan kun baaba'aan aanan mid mid u hoggaansamaysahi jirin ayadoo sidaa ay tahay oo carab dabeecaddeeda ay sidaa ahayd miyaad u malaynaysaa nabiyulaahi moxamed quwatu sayf inuu ku keenay in jaziira alcarabiya ay raacdo ma saasaad u malaynaysaa buu ku yidhi kallaa buu haddii malahaas aa qabto ka joogso ma jira mala jira ma ah seef laguma keenin dadkan seef kuma iman bal inay seef ku yimaadaan iska dhaafe innahaa nubuwatun arrintu waa nebinimo wey waraxmatun waa naxariis wey warisaalatun waa risaalo ilaahay uu soo dhiibay yani maarata uu rabbi soo diray nabiyulaahi maxamed uu usoo dhiibay wa xikmatun xikmo uu nebigu adeegsaday iyo wa dacwatun u yeeris dadka loogu yeero islaamkii towxiidkii iyo wa mucjizatun waxyaale khaariqulcaado aho mucjizo aho nabiyulaahi maxamed ilaahay uu ku fadilay wey wa fadlun dheeraadsiin oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa nicmatun nicmayn oo nebiga iyo dadka muminiinta loo nicmaynayo wey arintaa marka waxa weeye waa fadliga ilaahay maxaa yeel nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka odayaasha waan aragnay waa qiimayn jiray islaantii cajuuzada ahaydoo haswadiinna ugu dambaysa aan aragno cali loo diray oo xaatim utaa'i markay u timid oo u sheegatay dhibkeeda u sheegatay qof waayeelo aanan shaqayn karaynin ay tahay xaatim utaa'i ninka ogey oo deeqsiga ahaana jaahiliba ha ahaadee ou dhalay waatuu nebigu inta iska sii daayay haddana abaal u galay oo maarata gaadiid siiye ay ku laabato dhulkeeda ku aado wahaakada sidaasuu nebigu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi islaamkuna keliya dilka in uun dadka la dilo keliya ma ahan diinteenna waa diinuraxma oo dadka lala jeclaada iimaanka iyo maarata khayrka islaamnimada inay qaataan ayaa la rabaa in looga tarjamo laakiin diin uun dabxi keliya ah oo gowrac ah oo aan naxariis lahayn diinta nebi maxamed ma ah waa khilaafsanta haddii la arko weyaan diin noocaasoo kale ah tii nabiyulaahi maxamed ma aha salawaatullahi wasalaamu calayh xaju abi bakr sidiiqi radia allaahu canhu abubakr sidiiq xajintiisii ou xajinayay hadda khasawaadkii way noo dhammaadeen hadda waxaa noo haray oo keliya yacnii wufuuddii imaanaysay iyo nebiga oo xajkan sidaad ogtihiin sanadkii sideedaad buu uu nebigu maka furtay ninka la yidhaahdo cataab ibnu asiid ayuuna madax uga dhigay xajkaas waxa weeye nebiga waxba ma uusan beddelin asagaasaa xajisiiye dadka cataab lagamana bedelan muslimiintii mushrikiintii waa isla xajiyeen sidii jaahiliga loo xajin jiray laakiin sanadkii sagaalaad ayuu nabiga abubakar soo diray salawaatullahi wasalaamu calayh oo ummadda yidhi bal hala soo xaji siiyo markaasaana loo sheegay inaana mushrik soo xajin karin suuratu tawbana sanadkaasi soo degtay markaasaa cali bin abi taalib laga soo dabadiray siduu shiikhu noo sheegi doono aan arki doonno mushrik inuusan sanadkaa dambe soo xajinin sanadkaas sagaalaad markay xajiyaan wixii ka dambeeyey qof mushrigan inuusan imaanin qaawanaantii ay ku xajin jireenna ay ku dawaafi jireen inaan kacbada nin qaawan uusan dawaafin maxaa yeele waxay dhihi jireen mushrikiintu yacni dam dharkii aan ku dambownay kuma xajinayna xagga iska soo dhigaya markaas ayagoo qaawan raggii maalintii dawaafayaan dumarkuna habeenkii bay dawaafayaan ayagoo qaawan marka waxaasay samayn jireen tii baa laga joojiyey markii marka ay sanadkaa sagaalaad la iclaaniyey oo arrintaa la gaarsiiyey carabtii ayaa markaa sanadkii tobnaad ou nabigu xajiyey waana halka xajoo nabiyulaahi maxamed uu xajiyo xajatulwadaac la yidhaahdo weyaan ayadana waan arki doonnaa sanadka xajatulwadaac iyo iyo sanadkan sagaalaad sanadkaa sagaalaad dhexdiisa wufuuddii nebiga u timid wafdiyaalkii iyo qolo walbaba ergadii ay soo dirsatay oo aad u tiro badan ayuu shiikhu nooga warrami doona waan arki doonna insha allahu tacaala kabacdina akhlaaqiyaadkii nebiga ilaa marka dambe wafaadkiisii ayaan gaari doonnaa biidn illahi tacala xaju abi bakrin abubakr xajintiisii abubakr sidiiq radia allahu canhu ilahay ka raadli noqday kaana alcarabu carabtu waxay ahaayeen yazcumuuna kuwa sheegto annahum ayaguba calaa diini ibraahiima calayhi salaam diintii nebi ibraahim inay ku sugan yihiin ayay sheegan jireen saasay mushrikiintu dhihi jireen diintii ibraahiim baan u haysannaa ayay odhan jireen wa min ashacaa'iri yacni cibaadooyinkii waxaa ka mid ahaa allatii cibaadooyinkii kaanuu ay ahaayeen kuwa mushrikiinta ah mutamasikiina biha kuwa ku dheggan oy haystaanay ku dheganaayeen waxaa ka mida oo min haada diini diinkii nebi ibraahim ka midihi yacni cibaadaadkaas waxaa ka mid ahaa xaju baytillahi alxaraam baytullahi alxaraam oo xajintiisa loo soo qasdo oo la soo aadabaa ka mid ahayd fa kaanuu marka mushrikiintii waxay ahaayeen yuqiimuuna alxaja xajka kuwa oogo kulla caamin sanad kasta kulligii xajka way oogi jireenoo waa la imaan jireen waa soo xajin jireen weeyaan wayahtamuuna bihi wayna ka murugoon jireen ihtimaamay siin jireen qiimayn ayama ihtimaamin qiimayntan ugu daran ayay ihtimaam ay u qiimayn jireen weyaan ahamiyad bay siin jireen wy wa kaanuu waxay ahaayeen qad adkhaluu kuwa geliyey fiihi ay fi lxaji xajkii nabiyulahi ibraahiim ayay waxay soo dhexgeliyeen cadadan min albidaci waaltakhyiiraati cadadan qayb oo min albidaci bidcooyinkii ka mid a iyo watakhyiiraati waxyaalo badan oo ibraahim diinkiisa laga bedelay ayay xajka dhexdiisa soo geliyeen falamaa fataxa markuu furtay falamaa fataxa rasuulu llahi sal lla alay wasalam nabiyullaahi muxamed markii ou furtay makkata magaalada maka uu mushrikiintii ku qabsaday sanata amaanin sanadkii sideedaad oo wa amara uu madax uga dhigay calayha maka uu uga dhigay cataab ibna asiidin ninka saxaabiga cataab ibna asiid la yidhahdana uu madax uga dhigay yaa qaama cataabun cataab ayaa wuxuu u istaagay bilxaji xajka isagaa u istaagay oo ogey wey isagaa marka madax ka noqday lanna xajka iyo khasawaadkuba a'imay lahaayeen imaamyaal bay lahaayeen waa inuu jihaad marka la gelaya imaam uu jira sida marka la xajinayaba imaam lagu xajiyo oo jiro amarka uu bixiyo oo isaga laga tala qaato uu jiro weya marka cataab ibnu asiid ayaa qaama u istaagay xajkaasi yani qaama cataabun bilxaji xajkii ayuu u istaagay faxaja macahu lmuslimuuna wlmushrikuuna waxaa la xajiyey cataab muslimiintii iyo mushrikiintiiba way la xajiyeen weeyaan kama kaanuu yaxujuuna siday u xajin jireen fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiligii siday u xajin jireen bay ula xajiyeen wey lam yughayir nebiga ma uunan bedelin minhu xajkaasi shay-an waxba kama uunan bedelin sidii jaahiliga u xajin jireen buu cataabna ula xajiyey weyan nebigana uma sheegin takhyiiraad ma uunan samaynin falama kaana alcaamu alqaabilu sanadkii soo qaabilayey sanadkaas sanadkii sideedaadu ahaaye sanadkii sagaalaad wey kii soo qaabilo sanadkii sagaalaada markuu galay oo ahaa alcaamu taasic sanadkii sagaalaadoo min alhijrati ka mida markii uu ahaa yuu arsala rasuulu llahi sal alay wasalam nebiga wuxuu soo diray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi abubakrin buu soo diray radi allahu canhu abubakr sidiiq ayuu madax uga soo dhigay muslimiintii amiiran asagoo madax ah cala alxaji xajka asagaa amiir ka noqonaya cataab ma ah cataab wuxuu hoos imaanaya abubakar ayaa muslimiinta marka madaxu oo xajinaya nebigana madiinu ku haro ma uunan soo xajinin maxaa yeeley in la tahiraa la rabaa xaramka laga tahiro mushrikiinta iyo nijaasadooda in laga tahiraa la rabaa maxaa amiir looga soo dhiga xajka liyuqiima binnaasi dadka inuu u joojiyo u istaajiyo almanaasika cibaadaadka xajka iyo acmaashooda inuu tuso ayaa abubakar madax looga soo dhigay fakharaja wuuna soo baxa abubakar fii awaakhiri dilqacda bishii dilqacdo ahayd aakhirkeedii awaakhirkeedii ayuu soo baxay waqtiyadii ugu dambeeyey oo sanati taasica min alhijrati nabawiya sanadkii sagaalaada asagoo wato fii alaai miatin min ahli lmadiina saddex boqol oo reer madiine ay asagoo madax u ahoo xujaaj ah asagoo watuu soo xajiyey oo halkaa maaragtay madiine ka soo baxay oo maka uu soo aaday xajkii wey wa macahu isagoo oo wato cishruuna badanatan labaatan halaad lirasuulillaahi sal alla alay wasalam rasuulka alla uu leeyahay oo in hadyi ahaan loo wado oo labaatanka xagga lagu gowraco maka lagu gowraco iyo wa khamsu badana yacni shan halaad oo linafsihi abubakar uu leeyahay isagana shan buu soo qaatay nabiguna labaatan buu u soo dhiibay in labaatan iyo shanta xagga lagu gowraco uma marka uu halka abubakar uu soo baxay oo saddexdii boqol soo watay baa nasalad waxaa soo degtay awaa'ilu suurati baraa suuradda suuratu baraa la yidha suuratu tawba qaybteeda hore ayaa soo degtay ayada oo maxayna la soo degtay binabdi alcahdi ballamadii oo la tuuro ljamiic lmushrikiina mushrikiinta dhammaantood wixii cahdi iyo ballan lahaa dhammaantood in ballankoodii loo tuuro mushrikiintaasi waa kuwe alladiina mushrikiintii lam yuufuu bicuhuudihim ballantooda aanan oofinin qabaa'ilka nebiga cahdi buu dad badan la galay oo mushrikiin ah qoladii ballantoodii aanan oofinin in ballankoodii la tuuro ayaa aayaddaasi suuraddaasi ku jirta wey iyo ay la soo degtay wey wa an yumhala in loo kaadiyo oo loo korto haaulaa'i dadkaas oo ballamahooda ka bixi jiray in loo kaadiyo waman dadna loo kaadiyo laa cahda lahu aan ballan lahayn dadka aanan ballanka lala gelin mushrikiintana in labadoodaba marka ballankooda la tuurayo in la sugo arbacata ashhurin afar bilood baa la sugaya kii ballan lahaa waxaa la leeyaha ballankaagii oo ballanta ka bixbixi jiro aanan oofin jirin ama gaalada saaxibi jiray waxaa la leeyaha afar bilood baad haysata kii aan horay ballan u lahaynna afartaa bilood baa adigana haysataa baa la yidhi afartaas biloodoo yasiixuuna ay wareegayaan khilaalahaa afarta bilood gudaheeda fil ardi dhulka meesha artaan mara laydan taaban maayo sidaasaa layidhi kayfa maa yashaauna say doonaan bay u soconayaan yani afartaa bilood meeshaa doontaan mara baa layidhi uma yaclamuuna waxay ogaanayaan annahum ayagu markaas ay afartaa bilood ku jiraan yani waxay ogaanayaan annahum ayaguba hayru mucjizillaah allah kuwa cajzi gelin kara oo ka baxsan karaahi inuusan ahayn wa anna allaha allana mugsi lkaafiriina gaalada kuwa ah kufaartaoo xaqa diiday inuu rabbi oojinayo inay ogaadaan ilaa ay ogaadaan marka waa aayadda suuratu tawba bilowgeeda iyo islaamku diinteena islaamka ayay cuhuudii iyo ballamadii uga warantay baraa'atun min allahi wa rasuulihi ila aladiina caahadtum min almushrikiin fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waaclamuu annakum hayru mucjizi illah wa ana allaha muqsi lkaafiriin aayadahaasu ishaaraya weeyaan وamara nabigu wuxuu faray biitmaami اlcuhuudi ballantii in loo dhammaystiro ilaa mudatiha muddadii dadkii ballanka lahaa oo aanan ballankoodu ka bixinna ilaa mudatiha in la gaarsiiyo muddadoodii in la gaarsiiyo lilmushrikiina mushrikiintii aladiina gaaladii oo lam yanquduuha ballanta aanan ka bixin qolo waxaa jirta nabiga ballan la lahaa ballantoodii aanan ka bixin kuwaasna muddadoodii ama sanad ha noqoto ama laba sana ha noqoto ama bila ha noqotee in muddadoodii la gaarsiiyo oo muddadoodii loo kaadiyo laakiin afarta bilood kuma jiraan ayaga kuwa afarta bilood waa kuwii ballamada ka bixi jiray iyo kuwa aan ballanka lahayn ba afartaasi loo qabtay weeye amaa dadkii ballan lahaa ballantana aanan ka bixin sidii loola ballamay baa ballantoodii loo dhammaystiraya weliba walam yudaahiruu aanan kaalmaynin cala almuslimiina muslimiintii axadan mid oo kufaarta ka midana aanan u kaalmaynin oo muslimiinta aanan gaaladii uga gargaarin gaalo intay soo raacaan muslimka aanan uga gargaarin kuwaas muddadooda loo dhammaystiri weeyaan fa arsala marka aayadaha soo degeen hadda aayadaha markay soo degeen abubakar jidku ku sii jiraa maka u sii socdaa fa arsala marka nebigu wuxuu diray fa arsala wuxuu diray biha aayaadkaasi wuxuu la diray annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigeenna aayaadkii wuxuu u dhiibay caliya bna abi aalib cali bn abi aalib uu u dhiibay radia allahu canhu liyuballiqahaa inuu gaarsiiyo annaasa dadka inuu gaarsiiyo cuhuudan iyo ballamadani oo suuratu tawba uu ku dul akhriyo awaa'ilkeedii yowma alxaji alakbari maalinta ym xaji abar la yidhaahdo waa maalinka tobanaadka ama maaragtay maalinta carafa labadaba ym taasica maalinkaas in dadka u khudbeeyo cali oo aayadan suuraddan uu ku dul akhriyo inay ballamada si ay yani ballankaasi u ogaadaan ayaa cali loogu soo dhiibay wey marka nebigu cali buu u doortay maadaama yani ahalkiisa iyo qaraabadiisa u ahaa wa qaala marka nebigu wuxuu yidhi laa yuballiqu cannii aniga igama gaarsiinayo dadkii ilaa rajulun nin oo minii aniga iga tirsan yani dad ahalkayga hoosaa baan arrintan u dhiibay inuu ummadda gaarsiiyo maxaa yeele ammaanadayda siday ahayd inuu u gudanaya baan ogahay buu leeyahy falaxiqa marka cali wuxuu ka daba tegey falaxiqa caliyun cali baa wuxuu gaaray oo haleeloo ka daba tegay ababakrin abubakr sidiiqoo sii socdo ayuu meesha la yidhaahdo bidajnaan meesha la yidhaahdaba uga tegey waa meel maka u dhowey aw bilcarji ama meel carji la yidhahdo xoogaa ka soo sokayso madiino weli yani xoogaa madiino u dhow laakiin madiina madiinay u dhowdahay halkaasu uga daba tegay wey markii uu cali oo socdo arkay abubakr sidiiq faqaala lahu abubakrin abubakra cali wuxuu ku yidhi amiirun aw ma'muurun wuxuu rabaa ninkan la soo diray inuu ogaado amiirun ma adaa amiir aho anaa ama imaaradii madaxtinimadii layga qaado adaa lagu soo magacaabay miya oo markaas aan kaa dambeeye aw ma'muurun mise mid la amrayaa tahoo aniga amarkayga qaadanaysa waxbaa lagu soo faray markaasuu yidhi qaala ma'muurun amiir ma ahi adaa amiirnimadaada wadanaye waxbaa laysoo amray ma'muur baan ahayd racyadaadaanan ka mid ahay laakiin arrinkaa laysoo faraan gaarsiinayaa buu yidhi sidaasuu ku yidhi wa kaana marka fakaana wuxuu ahaa abubakrin yusalli fakaana wuxuu ahaa cali ibn abi aalib wuxuu ahaa yusallii mid tukado waraa'a abibakrin abubakr gadaashiisa ku tukan jiray sababtu waxaa weeye macnaha wuxuu rabaa inuu ku tuso abubakr inuu amiir yahay abubakar gadaashiisu ku tukan jiray cali ha la soo diro laakiin amiir lagama dhigin marka ninka amiirkaaba dadka salaada tujiyo madaxda ninka u ah ayaa salaada tujiyo calina abubakar ku daba tukan jiray weyaan wa aqaama abubakrin radia allaahu canhu abubakar wuxuu yani u kacay oo u joojiyey linnaasi dadkii xajahum xajkoodiibuu amiir uga noqday ilaa ay gutaan weyaan falamma kaana markuu yowmu naxri maalintii yowmunaxriga ahayd yowmlxaji alabarki waa kana waa yowmunaxrigii wey maalintii yowmunaxriga maalinka tobnaad oo xoolaha la gowraco wey acmaasha xajka ugu badan maalinta ay dhacdo weeyaan xoolihii la gowraco madaxa oo la xiirto jamratulcaqaba oo la tuurto dawaaful ifaadahoo la sameeyo waxaasoo dhan baa maalintaas acmaashaas la qabtaa weeyaan yowmu naxriga markuu ahaa buu qaama caliyu radi allahu canhu maalinka tobnaad kabuu cali istaagay ilaahay ka raadi noqdeen cinda aljamrati cinda jamrati alcaqaba buurta jamrati alcaqaba la yidhaahdo ayuu agteeda istaagay fa qara'a markaasuu cala annaasi dadkii wuxuu ku dul akhriyey awaa'ila suurati bara suuratu bara awalkeeda suuratu tawba ayuu ku akhriyey wa fiiha suuratu tawba dhexdeeda waxaa ku sugan maa sabaqa wixii soo hormaroon ka sheekaynay min nabdi alcuhuudi ballamada dadka qaarkood in loo tuuro iyo walimhaali korashadii oo afarta bilood loo kaadiyo la sugo afar bilood loo kaadiyo iyo walitmaami dadka oo cahdiga lahaa oo aan ka bixin oon gaalo u hiilinin in ballantoodii ayagana loo dhammaystiro loo kaadiyo ayaa suuraddaasi ku sugan buu yidhi wabacata abubakrin radiallahu canhu abubakar allah ka raadi noqdee wuxuu diray markii xajkii dhammaaday yow rijaalan dad buu diray yunaaduuna naadinayo dadka u dhawaaqayo oo maxay odhanayaan alaa laa yaxuju bacda hada alcaami mushrikun walaa yaduufu bilbeyti curyaan alaa hooyaay dadow laa yaxuju yuusan soo xajinin ma xajinayo bacda hada alcaami sanadkan wixii ka dambeeya mushrikun mid mushrigo ilaahay yani cibaadadiisa cad kale la wadaajiyey xajka ma imaan doono walaa yatuufu mana dawaafi doono bilbeyti kacbada ilaahayna curyaanun qof qaawan ma dawaafi doono beytka ilaahayna axad qaawan mushriga ma dawaafi doono weeye marka waxaa weeye inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu masjid alxaraama bacda caamihim haada aayadaasaas allah uu soo dejiyey tii baa lagu dul akhriye weeyaan maalinkaasa ugu dambaysay mushrik inuu xajiyo oo xajka uu yimaado iyo inay mushrikiintii qaawanaan ku xajiyaan maalinkaasay ay joogsatay sanadkii tobnaad oo dhulku nadiif yahay muslimiin keliya yihiin oo nabiyulaahi maxamed uu soo xajiyey markaasuu dadkii dardaarankii ayuu u jeediyey insha allahu tacala aan arki doonno weeyaan hada wabillahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina maxamed wali sahbi